waa maadsantahay khadar walaalo ilaa hadda dee goobjoogayaal caalamiya ayaa kusoo qulqulaya caasimada somalilan ee hargeysa oo dhammaantood ka kala imanaya adduunyada iyo daafaheeda goobjoogayaasha caalamiga ay noo imanaya waa saddex qaybood bay ka kooban yihiin qolo waxaa hogaaminaysa institution la yidhaahdo brentes foundation oo fadhigiisu yahay dalka south africa mishankaasi wuxuu u badan yahay goobjoogayaal caalami oo afrikaana qaybta labaad waxa weeyaan qayb reer yuruba oo ay hogaaminayso mxua safaaradan somalilan ku taale ee ingiriisku leeyahay qaybta saddexaadna waxa weeyaan diblomaasiyiin iyo safiirro caalamiya markaa saddexdaa qaybood oo kala duwan weeyaan goobjoogayaasha caalamiga ee dalka jooga ee ilaa saaka ilaa shalay ilaa toddoba wiigaba kusoo laba noqon noqonayay markaa runtii dee dhammaantoodna dee waxay u socdaan run dee doorashada dhici doonta maalinta arbacada ee foota nagu saasa laba cishay naga xigaan haddii ilaahay yidhaahdo inay kor joogteeyaan oo indheindheeyaan waan gartay waad la kulanteen maanta markaa maxaa u sheegteen maxaa ka wada hadasheen annagu waxyaabihii ugu muhiimsanaanu kala hadlayna de waxay ahayd maadaaman anaguna de goobjoogayaal maxali aanu goobaha geyn doono haddii ilaa yidhaahdo in aanu u sheegno oo aanu ka wada hadalno siday goobjoogayaasha maxalligii u hawlgeli lahaayeen waxaa kalooanu la wadaagayna de waayo aragnimo ku saabsan korjoogtaynta doorashada maadaama ay dee soonsab khibrad u leedahay oo ilaa laba kun iyo tobankii ilaa maanta ay goobjoogayaal maxalliga goobaha geynaysay waxaanu wadaagaynay sida goobjoogayaasha da maxalliga ay howlgelayaan iyaguna maadaama ay yihiin goobjoogayaasha caalamiga ah dhanka kale dee doorka soonsaf waxa weeya walaalo goobjoogayaal maxalliga doorkan waxaanu geyn doonaa saddex boqol oo goobjooge ayaanu geyn doonaa goobaha goobaha waanu u kala xullay oo waxay tegi doonaan goobaha kasar ka badan tahay kun cod in ka badana ay taalo sababtaan goobta u dooranayna waxa weeyaan dee maadaama goobuhu kala badan yihiin oo goobna shan boqol oo cod yaalaan goobna kun cod yaalaan goobna kun iyo shan boqol oo cod yaalaan waxaanu mar walba eegaynaa inaanu tagno goobaha ay codku ku badan yihiin lana fili karo inuu khaladaad ka iman karo saa daradeed markaa aanu saasan ku korjoogtaynayna haddii ilaa yidhaahdo
waa gartay anwar doorashooyinka muhiim bay u yihiin in goobjoogayaal caalamiga ay ka qayb galaan oo la socda siaad u aragtaan idinku bulsho rayid ahaan goobjoogayaashan hadda soo gaadhay maalmihii ugu dambeeyey magaalada hargeysa kusoo qulqulay waa run waa muhiim bay u yihiin dee imaatinkoodu muxuaha beesha caalamku inay dee somalilan yimaadaan inay arkaan dimuqraadiyadda iyo magaranaysaa muxuu ahaa aynu ku tallaabsanay dee reer somalilan iyo doorashooyinka aynu qabsanayno waxaana hadhow tale ka markhaati furayaan ama ay ka markhaati kacayaan in ay sheegaan in somalilan tahay dal yar oo kooban oo dimuqraadiya oo aan international organization ama mxuaha aqoonsi caalamiya lahayn oo haddana intaasoo doorasho qabsaday waana doctor khadarwade doorashadana waa tii sagaalaad ee ka dhacda somalilan tan iyo intii ay somalilan qaadatay hababkan xisbiyada badan dhanka kale waa run walaalo waxaay tegayaan gobolada dalka inkastoo miishankooda qolo walba cidi qaabilsan tahay oo loo calaamadin doono goobta ay tegayaan haddana inta aan ka warqabo ama inta hogaalkay waxaan ogahay inay dhammaan gobolada dalka oo dhan isu qaybin doonaan oo ay tegi doonaan